الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jirnay kabiiradii saddex iyo tobnaad taasoo ahayd dulmiga imaamu lkhaash liraciyati aldaalimu aljabaar imaamka daalimka ah ee mutasalidka ee laisku salliday ee daalimka ee jabbaarka ee ummaddii xoog ku haysta ee daalimka ah qofka maxaa laga yeelayaa waynu soo aragnay caqiidata ahlusunna waljamaca sida ay tahay iyo culimada islaamku waxay ka yiraahdeen ama isaga iyo wuxuu ilahay agtii ku leeyahay subxaana wa tacaala waa kabiira min alkabaa'ir sidaynu soo aragnay axaadiis aada u tiro badan mutawaatir ah ayuu rasuulka kaga hadlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofkaasi inuu yahay min ahli nnaar macna ahaan mutawaatir weeyaan axaadiistii baynu weli ku guda jirnaa waxay noogu soo dambeeyey xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen abu hureyra laga warinayay radia allahu tacaala canhu ardaa ee rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alimaamu alcaadilu yudiluhu allahu fii dilih lafdigii kale umahaatu sita dhammaan ay warinayeen iyo musnadkii iyo keyrkiisaba muwaa imaamu malik waa ku sugan yahay wuxuu oranayay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ila diluh imaamun caadil toddoba qof waxay harsanayaan carshiga alle subxaana wa tacaala hoostiisa ayay harsanayaan maalinta ilaahay carshigiisa mooye meel kale oo la harsaday aynan jirin waxaa ugu horeeya nebigu ugu hormariyey waxa weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh imaamun caadil alimaamu alcaadilu imaamka caadilka ahi yudiluhu llahu ilaahay baa haraynaya fii dilih harkiisu ilaahay haraynaya lafdiga kale fii musnad imaam axmed sidaynu tilmaanay wuxuu ohanaya fii dili carshi ilaahay carshigiisuu hoos fadhiisinayaa subxaanahu wa tacaala dadka carshiga alle harsanaya ayuu ka mid yahay imaamka caadilka haddaba fadligaas iyo ajirkaas ayaa ku soo arooray cagsigiisuna waa sax oo imaamka aanan caadilka ahayn fii dilli nnaar ayuu ahaanaya sida rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay وqاl slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadيiث fي صaحيiحi mslimi ku sugnaa can cabd لlahi بn cmr بn الcاas laga warinaya radي الlahu taعalى canهma ayuu rasuulku wuxuu ku yihi salawat الlه وsلام عlيه اlmqsiطuuna عlى manاbr min nuri اladina yacdiluuna fي xukmihim وأhlihim wma wlw wma wluu almuqsiطuuna kuwa cadaalada fala qisdigu waa cadaaladii weeyaan waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin allah inoo sheegay subxaana wa tacaala cadaalad fala maxaa yeeley ilahay waa jecelyahay dadka cadaaladda fala ina allaha yuxibu lmuqsitiin almuqsituun dadka cadaaladda falaya calaa manaabirin min barro dushooday ahaanayaan oo min nuurin ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min barro nuur ah dushooday ahaanayaan buu yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waa kuway muqsitiinta maxaa lagu yaqaanaa nidaamka iyo calaamadda lagu yaqaana maxay tahay muqsitiintu maxay tahay waxaa lagu yaqaana lianna allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin ilahay waa jecel yahay kuwa muqsitiinta ah calaamaadka iyo sifaadka lagu yaqaana dadkaasi maxay tahay rasuulka inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aladiina waa kuwa yacdiluuna iyagu oo cadaalad falayaan fii xukmihim xukumkooda talada muslimiinta meel allaaliya meeshay ka qabtaan cadaalad bay ola imanayaan kanaa sokeeye ah kanaa shisheeye ah kanaa noocan ah midna ma yaqaanaan laakiin cadaaladdaasay ku dhaqmayaan dadku dhinac walbay u jiraan qofka raximkaa raximnimadiisii waa ku xiriirinayaan laakiin wuxuunan xaq ulahayn kuma siinayaan qofka shisheeyaha ahna shisheeyanimadiisa waa ku ogyihiin laakiin cadaaladiisay marinayaan waa meesha da- dadkeennii hore ka yihaahdeen gaal dil gartiisana sii gaalnimadiisa u dil haddaad doonto laakiin wuxuu gar u leeyahay xaq u leeyahay seejinin macnuhu sidaa weeyaan aladiina waa kuwa yacdiluuna cadaalad falayaan fii xukmihim xukunkooda ku cadaalad falayaan sidoo kalena wa ahlihim caruurtooda iyo reebahooda inuu cara- cadaalad falayaan cadaaladu caruurta qudhadkooda inaad u cadaalad fashid waa laga maarmaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebiga waxaa u yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii saxaabiga ahaa ee ree ansaar ahaa ee bashiir bin sacad la ohan jiray isaga oo wada wiilkiisii uu dhale ee ahaa nucmaan ibna bashiir saxaabiga jaliilka ah wiilkiisi isagoo watuu yimid markaasu wuxuu yihi rasuulka alla wiilkaygan ma aragtaa xoolaan rabaa inaan siiyo hooyadiina waxay tihi haddaad wiilkayga xoolo siinaysa nebiga soo markhaati geli marka inaad markhaati ka noqotaan rabaa rasuulka alla wiilkaygan inaan xoolo noocaasa siiyey oo isaga xoolaha uu ku magacaaban yahay inaad markhaati ka noqotaan rabaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa weydiiyey wuxuu ku yidhi caruur kale ma leedahay caruur aan wiilkan ahayn ma leedahay haabuu yihi rasuulka alla waa leeyahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dulmi weeye dulmigana ka markhaati kici maayo anigu orod cid aan aniga ahayn ka markhaati gasho qof aanan aniga ahayn markhaati geli bax alfaad kale waxay oranaysa rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma jeceshahay caruurtaadu baarinimada inay isku si kuu noqdaan isku mid inay ku ahaadaan xagga baarinimada ma jecesha haa weeyaan oo caas inaynan kugu noqonin oo kulligood baari ay ku ahaadaan qof walba waa jecelya haddaba haddii aada jeceshahay inay baarinimada isku mid ku ahaadaan xagga waxsiinta isku mid ka dhig xagga waxsiinta isku mid ka dhig kan baa wiil ah kanaa gabar ah iyo wixii la mida ma jirto xagga isku waxsiinta isku mid in laga dhiga weeyaan haddaad doonaysid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay ittaqu llaha wacdiluu fi awlaadikum xadiidkaasuu ku yimid war ilaahay ka baqo oo awlaaddiina u cadaalad fala ilaahay ka cabsada caruurtiina u cadaalad fala saasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyo wamaa walluu wax allaala waxay tawaliyaan oo umuurtiisa gacanta ay ku dhigaan kuwa u cadaalad falaya tilmaantaasaa lagu yaqaanaa ama ha noqdeen awlaaddoodii iyo reerahoodii iyo caruurtoodii ama ha noqdeen taladii muslimiinta meel allaal iyo meeshay ka qabtaan cadaaladday ku dhaqmayaan taasaa lagu yaqaanaa wqaala sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yihi xadiidkii cawf bni malikin alashjaci ninkii la ohan jiray saxaabiga radi allahu tacala canhu arda fi saxiixi muslimin ayuu rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh shiraaru aimatikum aladiina tubgidunahum wayubgidunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum qaala ya rasuul allah afalaa nunaabidhum qaala la ma aqaamuu fikum الsalaa xadiidkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegayaa aimada inoo talinaysa iyo sida xaaladooda ay ku dambeyn doonto rasuulka calayhi salatu salaam kuwooda khayr daran ee dhurdasana dhur darsaday ee aanan khayr ka lahayn ayuu tilmaamayaa wuxuu yihi shiraaru aimatikum hogaamiyaalkiina kuwa ugu sharta badan aladiina waa kuwa tubqiduunahum aada u caroonaysaan kuwa aada u caroonaysaan weeyaan weli ma la arkay imaam aimadii ka mid oo dadko dhan ay raalli ka wada yihiin maya maya lama arkin qof hogaamiye oo dadkao dhan ay raalli yihiin leeyihiin waa ka wadanay ma aragteen weli may maxaa yeelay rida nnaasi gaayatun laa tudrak dadka raaligelintiisu waa gaayo aan la gaari karaynin laakiin waxaa loola jeedaa inta cuqalada ah ee ahlulcilmiga ahlulxalli waalcaqd dadkaasaa loola jeedaa talada dadka ay taladu ka go-do ee odayaasha ah ee culamada ah ee indheergaradka ah kuwaasaa loola jeedaa caamadale waxba dan lagama laha caamadii waxba dan lagama laha ta kale waxaa loola jeeda waxay tahay dadka iyagu ahlulcuquulka ah ee aanan naftoodu aynan ku jirin wax hawa raaca laakiin qofka intuu hawa raacayo buqdigiisa iyo xubbigiisa midna ictibaar ma laha shareecada islaamka buqdigiisa oo ah caradii iyo xubbigiisa oo ah kalgacaylkii toona ictibaar ma laha shareecada islaamka waxaadna ogaataa kalgacaylkaaga ku bine shareecada islaamka caradaada iyo qofka aad u caroonaysidna ku binee shareecada islaamka maxaa yeele rasuulka waxaa ka sax noqday salawaatu llahi wasalaamu caleyh inuu odhanayay abqid baغidaka hawna ma casa an yakuna xabiibaka ywma ma waaxbib xabiibaka hawna ma casa an yakuna baغidaka ywma ma jeclowkan aada jeceshahay aashaa u jeclow maxaa yeelay waxaa laga yaabaa zamanka intuu soo wareego inuu noqdo qof aada necabta qof aada necab tahay oo hadhow dadku ay yidhahdaan adigu xaggee lagugu soo aadaa shalayna adiga idaacaadka iyo meel walba ka lahaa oo hor ordayay oo lahaa waa qof wanaagsan maantana adigii baa waxaa le waa addoommada ilahay kan u sharta badan xaggee lagugu soo aadaa marka adiga sidaas in le qofka aada necab tahayna aasha necbow maxaa yeelay waxaa dhici karaysa zamanka intuu soo wareego inuu noqdo qof aada jeceshahay marka qofka jacaylkiisa iyo bukdigiisa oo ah nacaybkii labadaba wuxuu ictibaarkiisu noqonayaa shareecada islaamka midaara shariicati lislaam inuu noqdo saasaa wanaagsan miisaanka shareecada islaamka taasina waa min calaamaati ahli liimaan maxaa yeeley waxaa lagu yaqaanaa in ay jacaylkooda iyo bukdigooda nacaybkii ahba in ay ku salaysan tahay ilaahay dartii subxaana wa tacaala bukdigooda oo caradi ah iyo jacaylka oo ah qofkay soo soke sokomarsanayaan intuba waxay ku binaynayaan shareecada islaamka intuba waxay ku binaynayaan shareecada islaamka sidaa darteeda ahli liimaan weeyaan dadka iyaga ah qofka sidaa yeelana daaqa طacmu liimaan wuxuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisii sida xadiidka fi sunan abi daawuud ku sugnaa man radiya biاllahi raba wbiاlislaami diina wbimuxamadi salى اllahu alay waslam nabiya sidoo kale man axaba fi اllahi waabgada fi اllah waacطى fi اllahi wamanaca fi اllah ilى akhirih faqad istakmala اliimaan qofka ilaahay dartiina wax u bixiyey una diida una jeclaada una naca iimaankiisu waa dhamaystirmo waa buuxsame kaa isaga shiraaru aimatikum aimadiina kuwa ugu sharta badan aladiina waa kuwa tubgiduunahum aada u caroonaysaan wayubgiduunakum iyana idin caroonayaan idan ma jecla markay khudbaynayaanna xoog baa dadka la isugu keenaa wayalcanuunaku wayalcanuunahum watalcanuunahum waad lacnadaysaan wayalcanuunakum iyana way idin lacnadayaan waad u caroonaysaan way idin caroonayaan waad lacnadaysaan way idin lacnadayaan bal fiir hadda qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii oo haddaan marna jacayl naga dhexaynin oo weji layska hor yimaadana uusan naga dhexaynin ilaa in layslacnado mooyaane haddii banaanka la kala joogo waa laysu caraysan yahay haddii la ishor fadhiyana waa la islacnadaya maxaa inoo yaalla marka afalaa nunaabidhum sow lama dagaalana rasuulka allo marka kuwa sidaas ah ee shiraaru laima ah hogaamiyaasha kuwa ugu sharta badan ah rasuulka allow sow lama dirirno dagaal oo lama baxno so iskama celino mujtamac muslimiinta haddaanu nahay qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa maya dagaal yaan loola bixin maxaa yeele dhiigga muslimiintoo la isku daadiyaa kasii shar badan maa aqaamu rasuulku shardi buu ku xiray xadiidkan lafdiyo kalena shuruud kaluu ku xiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam lafdigan wuxuu odhanayaa maa aqaamuu fiikum asalaa maa aqaamuu intay oogayaan fiikum dhexdiina asalaa salaadda intay tukanayaan faraha ka qaada waxa lagu dhaafay muxuu yahay waa salaadii weeyaan waxa lagu dhaafaya waa salaadii weeyaan lafdiga kalena wuxuu odhanayay haddii aydan ku arkin kufri bawaxa oo lakum cinda allahi fiiha burhaan fiihi burhaan ilahay hortii subxaana wa tacaala wa wax burhaan ah aada kaga haysataan haddii aydan ku arkin wax gaalnimo cad ah oo ilahay xaggii burhaan ee arrintaa iyada marka ayaan lala dagaalamin shiraar alaima ayuu tilmaamay xadiidkan isaga maadaama aynu kusoo jirnay dadkii iyagu hogaamiyaalka ahaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamaya dadka iyagu wax xukunka leh ee qudaada ah ama xukaamtii ah saddex buu u qeybiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ithnaani fi nnaari wa waaxidun fi ljanna laba naartay gelayaan mid keliya jannada ka gelaya oo waayo saddexdoodu waxay kala yihiin sida xadiidka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cali bn abi aalib iyo keyrkiisaa warinaya sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qof jaahil ah axkaamtii iyo shareecada islaamkii jaahilka ah dadkiina doonaya inuu xukmo isla markaana hawadiisi iyo naftiisu waxay jeclaatay dimuqraadiyad ku xukumaya fi nnaar weeyaan ka labaadu waa qof yaqaana shareecada islaamka laakiin la jiifiyaano bannaan dhinaca kaluu doonaya waa fi nnaar weeyankaasina ka saddexaad waa qof shareecada islaamka yaqaana dadkiina ku xukumaya soo ma aragti marka saddex meelood oo meel keliya markaa jannadii galay labana naartay gashay ciyaada billah cumar bna khataab baa waxaa la yidhaahdaa waa la weydiiyey sakaraadkiisii markuu ku sugnaa oo dadkaa waxay yidhahdeen imaam baad ahayd oo caadil baad ahayd oo kan baad ahayd oo xusnu dhan iyagoo doonayaan inay u tilmaamaan oo muujiyaan markaasuu wuxuu odhanayay layta haddaan amirkan isaga ah kafaaf kaga bixi lahaa kafaaf waxaa la yidhaahdaa waxaanan ziyaada iyo bur dheeraadna lahayn wax lagu soo raacanayana aysan lahayn haddii saxaabinimadiisii iyo ghazawaadkii nebigu uu la dullaanadii nebigu uu la galay salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyo bishaaradii nebigu ugu bishaarayey jannada inan cashara mubashiriina biljanna u ahaa ilaa gayri dalika waxaasoo wanaag oo fadli uu leeyahay intii talada muslimiinta uu gacanta ku hayay wuxuu tamaniyey markaa leyt haddii arrintan iyadaa kafaaf ay iga dhici lahayd waxna aan la iisoo raacdeen anna waxuma raacdeenba khalaas halkaa ha iga dhamaato وqاl slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadiidka bukhaarي iyo mslim bay warinayaan cabdالlahi بn cabasi radي الlahu taعalى canهuma ayaa rasuulka wuxuu ku yihi salawaat الlahi وaسlaamu عalيh in اllaha alle layumlي waa u sugaa waa kortaa liلظaalimi qofka ظaalimka alle waa sugaa xatىa إida أkhadahu lakin maalin allaaliya maalintuu qabtaa alle lam yuflithu kama fakado ka isaga alle waa qabanaya markuu qabtana qofkaa inuu fakado dib dambe u baxsada lagama yaabo uma qara'a dabadeed nebigu wuxuu akhriyey biqowlihi tabaaraka wa tacaala aayaddii fii suurati huud ku jirtay oo ahayd wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya ظaalima ina akhdahu aliimun shadiid wakadalika sidaasi la eg ayaa akhdu rabbika rabbiga qabashadiisu ahaatay ida akhada markuu qabto alqura qaryo markuu qabto wahiya xaal ay tahay taa iyada ahna daalimatun tii daalimada ay tahay ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun waa tii xanuun badan oo shadiidun daran sidaa weeye ilaahay qabashadiisa subxaana wa tacaala qofka daalimka markuu qabto mid daran weeyaan oo xanuun badan ina allaha alle layumli waa sugaa lidaalimi qofka daalimka ah sugashada alle maxaa ka dhalanaya in caafimaad la siiyo in cumriga loo dheereeyo in wax allaaliyo wuxuu tabayo oo dhan gacantiisa lasoo geliyo maamulkii hadday noqon lahayd dadkii oo u wada khuduuca hadday noqon lahayd ama xoog uu ku sanduleeyo wax walba gacantiisaa lasoo gelinaya waa loo sugaya macnuhu waa seeta dheerayn weeyaan bal ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkan uu dushiisa ku shubay in uu ku shukriyo oo ilaahay subxaana wa tacaala addoon dhaba u noqdo iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinka uu siiyey dhinac maro oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab iyo cadaab aliim uu u diyaariyo maxaa yeele nicmada ilahay haddii lagu shukriyana ilahay waa ziyaadinaya haddii ilaahay nicmadiisa aan looga shukrinna cadaab allah imanaya oo ka ratimaya sidaynu ogsoonnahay alla inoo sheegay subxaana wa tacaala wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkii bukhaariyo muslim iyo keyrkoodaba warinayeen ayuu rasuulka wuxuu ku yihi salawaatu llah wasalaamu calayh mucaad bnu jabel marka uu dirayey ayuu rasuulka wuxuu ku yihi salawaatu llah wasalaamu caleyh iyaaka wa karaa'imu amwaalihim wاtaqi dacwaة اlmadlumi fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab mucaad bnu jabel nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayaa diray min culamaai صaxaabu ka mid ahaa ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin nebiga ayaa u dirayey salawaatu اllah wasalaamu aleyh ardi yemen isaga iyo abu muusa alashcari labadaasuu nebigu diray salawaatu اllah wasalaamu aleyh uma labadooda markay hawshoodii dhammaysteenna nebigu wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam raggii uu diray yeman u diray waxay ahaayeen khaalid ibn waliid iyo cali bn abi aalib afartaa qof buu xayaatadii nebiga calayhi salaatu wasalaam u diray oday ahaan inay ka noqdaan dhinaca yeman mucaad ibni jabel markii la dirayey reer yeman ayaa yimaadeen oo wafuud oo nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo doonayaan islaamnimadii mucaad ibnu jabel baa la diro waxaa lagu yidhi waxaad u tegi doontaa nebigu wuxuu siiyey warbixinta dhulka uu tegi doono maadaamuusan aqoonin waa u tegi doontaa baa la yidhi dad mas-uuliyaddooda lagu dhiibayo baro maxaa yeele qofku meeshuu mas-uul ka noqonaya inuu barto waa laga maarmaan cidaadan garanaynin luqad garanaynin af garanaynin dhaqan garanaynin caado garanaynin haddii aad mas-uul u noqoto waad ku wareereysaa laabudda marka inaad warbixin haysatid waa laga maarmaan daraaso inaad samayso oo dadka aa u tegaysid aad baratid waa laga maarmaan dhaqankooda iyo taqaaliidooda iyo caadaadkooda iyo haqaafadooda iyo wixii lamid inaad baratid waa laga maarmaan qoomku qoom carabay ahaayeen uma baahna luqadooda inuu bartay mucaad ibnu jabel waa nin carab oo reer ansaara khasraji ah sida la garanayo liajli dalika haddaba dadkaasi waxay haysteen marka iyadaa diin ka bedelan oo weligii uunan arkin ama intuu ka arkay ay yar tahay mucaad ibnu jabel oo ah masiixiyad nebigu waa usii sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad u tegi doontaa qoom ahlukitaab ah yahuudiya masiixiyaba waa lahaayeen reer yemen labada diimoodba waa laga haystay meesha ayada ah qoom noocaasaad u tegi doontaa ee waxa ugu horeeyaad ugu yeerayso fa awal maa tadcuum ha noqdo shahaadata an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu llah alle mooye alle kale oo xaq lagu caabudayo inuusan jirin inay qiraan muxamedna inuu yahay rasuulka alle salawaatu llahi wasalaamu caleyh mutaabacada isagu leeyahay inay qiraan fainhum aطaacuu lidalik hadday taa kaa ogolaadaan rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad u sheegtaa ood bartaa in ilaahay salaad kugu yeeshay dushooda ana allaha caza wajal qad farada calayhim ama iftarada calayhim inuu ilaahay ku farad yeelay subxaana wa tacaala dushooda khamsa salawaatin fi kuli yowmi wa leyla shan salaadood habeen iyo maalin walba oo cumrigooda ka mid ah hadday taa ogolaadaan waxaad u gudubtaa darajada ku xigta oo maxay tahay usheeg inuu ilaahay ku farad yeelay subxaana wa tacaala zako tuukhadu min agniyaihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim laga qaadayo dadkooda akniyada iyo tanaadka ah loona celinayo dadkooda saboolka ah hadday taa iyana kaa ogolaadaan rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam u sheeg inuu ilaahay ku farad yeelay subxaanahu wa tacaala soonki uma xajki tartiibta shareecada islaamku markuu nebigu baray salawaatu llahi wasalaamu calayh ayuu wuxuu yihi wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim zakadii markii la marayay wa iyaaka adiga iyo waxaan kaaga digayaa wa karaa'imu amwaalihim xoolahooda kuwa kariimka inaad kala dhex baxdo qaalinta geela ku jirta ama loodii hadday tahay neefka ku jira markaa ama ariga hadduu yahay neefka ku jira in lagala dhex baxo hayeelin maxaa yeele zakada marka la marayo xoolaha saddex baa loo qaybinaya sida imaamu zuhri odhanaya xoolo iyagun kuwa ugu wan wanaagsan ah xoolaha xerada ku jira ee zakada way ku waajibtay dhinac baa la marinayaa xoolana waa kuwa liita oo haraaga ah dhinac baa la marinaya neefkii waayeelka ahaa kii caatada ahaa kii isha lahaa ilaa gayri dalik waxaan ciidina qaadan lahayn dhinac baa iyana la marinaya maxaa soo haray qaybta dhexe ee dhexdhexaadka aan kuwa wanaagsanna ka mid ahayn kuwa haraagana ahayn kuwaasaa zakada laga qaadaya marka kuwaasaa zakada laga qaadaya laakiin qofkii zakada ururinaya mas-uulka ahaa ee xaakimka ahaa ama qaadiga ahaa ama weliga ahaa ee meesha loo tawaliyo umuurta inuu tawaliyo loo diray haddii markii zakada la marayo xoolaha inta wan wanaagsan ree hebelberi bay nagu soo duuleen wallahi zakada marka la marayo xoolaha qaalinta ku jirta iyo neefka ku jira inuu ka eryedo arrintaa ma banaana waa dulmi weeyaan wa iyaaka adiga iyo waxaan kaaga digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa kariimka ee wan wanaagsan inaad qaadatid wattaqi iska dhowr oo iska ilaali dacwat almadluumi qofka la dulmiyey dacwadiisa iyo alla barigiisa taa iska ilaali fa inahu maxaa yeelay qofka la dulmiyey dacwadiisa iyo alla barigiisu laysa baynaha muunan ahaanin qofka xaggiisa iyo yani alla barigiisu weeyaan iyo wa bayna allah ilahay xaggiisaba xijaabun wax u dhexeeya ma jirto qofka ayo ilaahay wax xijaab oho u dhexeeya ma jirto hadduu ilaahay baryo laansuranahu walow bacda xiin ilahay waa u gargaarayaa subxaanahu wa tacaala walow wakti yar dabadeedba ha noqotee ilahay waa u gargaaraya qofkaa isaga ah marka iska ilaali qofaad dulmisay inuu ku ilaahay baryo hadduu ku ilaahay baryo khalaas weeyaan wa qaala sala allahu alayh alih wasalam xadiis bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen ayuu rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiidkii cayd ibni camr ninkii la ohan jiray saxaabiga ahaa weeyaan ayaa wuxuu rasuulku ku yihi salawaatu llah waslam xadiidkan sheeko dheer buu lahaa waxay ahayd nin la ohan jiray cubaydullah ibna ziyaad oo dadkii wallaada ka mid ahaa reer bani umaya ayaa sakaraadka ku soo arooray isagoo sakaraad ah baa dadkii u gelgelayeen qof walba wuxuu isku dayey bal inuu qalbiga u dejiyo oo la yiraahdo khayr iyo wanaag baan kuu rajaynaynaa cinda allah waxaa usoo galay cayd ibna camr nin la yiraahdo may qiso kalehay taasina nin la yihahda isagoo meel jooga cayd ibni camr saxaabiga la yihahda ayaa waxa u yimid ninkii la oran jiray cubaydullah ibna ziyaad markaa ayuu cubaydullah ibna ziyaad waxa uu dhowray ni- ninka la yidhaahdo cayd ibni camr ayaa wuxuu dhowray oo uu fiiriyey ninkan isaga xoolaha u haysto wuxuu ku yidhi waxan oo xoolo ah garan maayo meelay ka yimaadeen nacam nafs alqisa ahayd dadku khayr iyo wanaag iyagoo u rajeynaya isagoo sakaraadka ku sugan ayaa waxay yidhi adigu bal ka warran baa la yidhi cayd ibni camr oo saxaabiga aho ninkan isagaa maxaad ka dhihi lahayd wuxuu dhowray xoolihiisii iyo wixii guriga yaalay markaasuu wuxuu yidhi waxaan garan maayo meel ay ka yimaadeen oo xoolo ah ilaahay hortiina subxaana wa tacaala waxaad kala kulmayso ma garan karayo anigu markaasuu wuxuu ku yidhi ijlis inamaa anta min nukhalati muxamedin sala allahu aleyh wasalam war naga fadhiiso adigu waxaa tahay buunshihii asxaabtii nebi moxamed macnuhu waa maxay gallaydii iyo masagada iyo wixii la tumayay maalan marka la tumo ee la kala haadiyo inta buunshaha waa la iska daadiya soo ma inta wanaagsane beerka ahna waa laga qaataa ee buunshihii laga baxsaday macnuhu waxa ula jeedaa waxay tahay adigu waxaa tahay intii asxaabtii nebi moxamed salawatu llahi wasalaamu aleyh intoodii nafta lahayd khalaas tagtay adigu waxaa tahay intii dabakaraaca ahayd saxaabi fiican ma tihid isagu duraya isagu duraya uu leeyahay saxaabi fiican ma tihida waa kuu dhamaatay weeyaan macnihi markaasuu u jawaabo wuxuu yihi cayd ibna camrna inama kanat الnukhala min bacdihim wahal kanat lahum nukhala nukhaalo miyay lahaayeen iyagu ma buunshay lahaayeen kulligooda dad fiicfiican bay ahayn ilahay baa amaanay radia allahu canhum waraduu canh allah yihi subxaana wa tacaala wax buunsho lagu tilmaamo miyay lahaayeen sideedaba asxaabta nebiga alayh salaatu wasalaam buunshahan iyo waxaan aad sheegaysaba gadaashood unbuuba yimidba sidaasuu ku yihi wa ficlanna waa saas weeyaan markaasuu u raaciyo oo wuxuu yihi waxaan kuu sheegayaa xadiidka nebiga dhegaysanayo maadaama amiir aad ahayd hogaamiyena tahay weligaana aadan maqlin xadiidkan aan nabiga ka maqlay iga dhegeyso aniga aban ahaad haddaan doona asxaabta nebi moxamed alayh salatu salam intoodii buunsho ahayd qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yihi ina shara arricaa'i dadka iyagu hogaamiyaalkan waxaa u shar badan alxutamatu weeyaan kuwaad adag ricaaga waxaa la yihahdaa daa'iman waa qowsaarka weeyaan kuwa xoolaha raaca yaa ugu xun kan xoolaha aynan ka nasanin ee garaaca ee harsasho iyo hoyasho intaba u diida kaasaa ugu xun soo ma haddaba dadkana kaasaa ugu xun kan ugu cunfiga badan ee ugu guulguulka badan ee cidina aanay ka nasanaynin oday baana ka nasanaynin hadalxumadiisa iyo cunfigiisa iyo guulguulkiisa kii yaraa baanan ka joogaynin cid ka joogi karta ma laha haweenkii baanan ka nasanayn raggii baanan ka nasanaynin cid walba waa guulguulaya qof walba waa necab yahay marka nabigu wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam haddaba raggiina odayaasha idiin tirinaya idiin talinaya dadkaasaa ugu xun buu yihi rasuulku alayh salatu salam i dhegeysa haddaba waa kuu sheegaya sidaa dadka qowsaaradaba dadkaa ay ugu xun yihiin dadkiina idiin talinayana dadkaasaa ugu xun buu yihi nabigu alayh salaatu wasalaam وqala slى اllahu عalayh وalih waslm xadiid fi صaxiix الbukhaari abu hurayra uu warinaya radi allahu tacala canhu ardaa ayuu rasuulka wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh alaaatun saddex laa yukalimuhum allah ilahay la hadli maayo muslimna waa wariya lafdiga noocaas oo kale ah saddex qof ilahay lama hadlayo shalay baynu soo aragnay afar cadaab ah iyo afar shay oo ciqaab ayaa loo ballan qaaday laa yukalimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim afartaa dembi bay leeyihin ciqaaba ilahi agti subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa almeliku lkadaab qof hogaamiye ah oo dadka muslimiinta weli waxay doonaan baa aadan u talinaya haddana kadaab oo beenlow ah isagoo suldaanadiisii iyo maamulkiisii awoodi karaya inuu run ku fuliyo haddana been la daba jooga wa qaala allahu tacala alle markuu ka hadlayana wuxuu yihi subxaana wa tacaala tilka adaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin suurat lqasas wey aakhirkeeda tilka adaaru alaakhira taasi waxa weeyaan daartii aakhirada jannadii iyo waxa ilaahay ku diyaariyey subxaana wa tacaala ee maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar tilka adaaru alaakhira najcaluhaa waa u yeelaynaa daarta aakhiro liladiina kuwa laa yuriiduuna aanan doonaynin culuwan saramaris fi lardi dhulki inay isku saramariyaan kibir iyo faan iyo wixii lamida kuwa aanan doonaynin kuwaasaan u diyaarinay marka halkaasi waxaa laga qaadanaya xadiidkii kale saxiixa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay jannadiiyo naarta labaduba inay doodeen jannadiiyo naarta labaduba waa doodeen qolooyin aan caqli badan lahayn ayaa u cihaadeen oo janno iyo naar say u doodayaan janno iyo naar say u doodayaan waa meel qofka mu'minkana loogu raaxaynayo ka kaafirkana lagu ciqaabayo oo cadaab ah see u doodi karayaan siday u doodi karayaan ha isweydiin adigu rabbigii abuuray baa u waxyooday nabigiisa moxameda salawaatu llahi wasalaamu aleyh isna waana soo gaarsiiyey ama caqligaagu hadduu gaaban yahay adigoo aadan fahmi karaynin arrinta ayadaa u sii daa ilahi subxaana wa tacaala xaggii rume rumayn baa lagaa rabaa xadiidkuna waa saxiix weeyaan sidaynu tilmaanay way doodeen markaasaa rabbi subxaana wa tacaala gartoodii galay jannadiiyo naarti rabbi baa subxaana wa tacaala gartay u dhigteen rabbina gartoodii waa galay jannadii waa eed sheegato waxay tiri rabbiyow iyadoo raalli ahaanshaha rabbi ay tahay jannadu haddana in ay galaan dadkii fuqarada ahaa dadkii masaakiinta ahaa dadkii liitay maxaa dhacay aniga intaa ii gelayaan naartan ay u gelayaan dadkii odayaasha ku ahaa adduunka ee akhyaarta ahaa ee xukaamta ahaa ee jabaabirada ahaa ee iyagu talada iyo hogaanka dadka hayay weligoodba naartana kuwaasaa laga buuxiyey anigana intii liidatay baa layga buuxiyey rabbiyo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu labadoodii ugu kala garnaqay adiguna waxaa tahay jannay naxariistayda arxamu biki man ashaa ciddaan doonaan kuugu naxariisanaya adiguna waxaa tahay ciqaabkaygii waxaan ku ciqaabayaa cid allaaliya ciddaan doono walikulli waaxidin minkumaa mil-uha mid walba idinka idinka mid ana waxaan ballan qaaday inaan buuxiyo saasuu rabbi yihi subxaana wa tacaala marka tilka daaru alaakhira najcaluha daarta aakhire ee jannadaha ilaahay wuxuu u yeelay subxaana wa tacaala oo gelaya shardi weeyaan aladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard kuwa aanan doonayn dhulka inay ku saramaraan saramaristu waa maxay waa kibirki weyaan waa inoo iman doontaa waa kabiira min alkabaa'ir weeyaan qofka isweynaysiiya ummadda inteeda kale kor isaga qaadqaada ma banaana xaraam weeyaan kibirku wax banaan ma aha waa xaraam weeyaan marka qofka iskibirsiiya isweweynaysiiya kor isu qaadqaada ilahi agtii subxaana wa tacaala jannadiisa inuu galo lagama yaabo jannada allana ma galo man kana fii qalbihi mihqaalu dara min aliimaan dembi la gala waxa ugu yar waa mihqaalu dara soo ma inta kale oo dhan hadduu qof wanaagsan ka yahay mihqaalu dara wax la eg kibir ahna qalbigiisa ku jiro jannada lama gelayo subxaana wa tacaala haddii cagsigeeda ay tahayna wuxuu noqon lahaa acla alciliyiin dadka gala jannooyinka meesha u sarreysa ee firdows alacla ah dadka galuu ka mid noqon lahaa laakiin hadda sababta kibirka darteeda ayuu wuxuu noqonayaa dadka ugu hooseeya naarta weliba maxaa yeelay walahu lkibriyaau fi samaawaati walard cidaan ilahay ahayn oo lama ma jirto kibir samaawaadkan iyo dhulkan ilahay keliya ale subxaana wa tacaala samaawaadka waxa khalqi ah ee ku jira dhulkana iyo waxa khalqi ee jooga ilahay keliya iskale kibir subxaana wa tacaala cid aanan ilaahay ahayn oo sheegan karaysaa ma jirto ilahay ciddii sheegatana waa qabanaya waa cadaabaya laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada fasaadna aanan la doonaynin marba haddaan aniga oday ka noqonaynin reerka cidina inay degto oo meesha iyadaa haysato uma ogoli talaba taladay ma aha qofka hadduu leeyahay fasaad weeyaan fasaadku wax wanaagsanna ma aha waalcaaqibatu ciribta dambe lilmuttaqiin baa iska leh dadka muttaqiinta iska leh wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabiga alle wuxuu yihi xadiid fii saxiixi lbukhaari ku sugan weeyaan abu hureyre laga warinaya radia allahu tacala canhu wa ardaa xadiid dheer buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay isagoo odhanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inakum idinku sataxrisuuna cala alimaara waxaad ku dadaaleysaan hogaankii qof walba isa soo sharaxaya doorashaa dhacaysa inakum idinku sataxrisuun waad ku dadaaleysaan cala alimaarati hogaankii baad ku dadaaleysaan dadweynuu raadsanaya alla waa isa soo sharaxaya lacag buu bixinaya intaasoo dhan buu samaynaya laakiin ogow wasatakuunu way noqonaysaa nadaamatan shallay bay noqonaysaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa shallay iyo hog weeyaan lafdiga kale abi dar fii saxiixi muslim rasuulku wuxuu ka oranayay salawaatu llahi wasalaamu caleyh fa nicmat lmurdica wa bi'sat lfatima adduunyadan iyada ah murdicadu waa waa nuuga naaska weeyaan wax la nugo qofku uu jiqo iyadaa u nicmo leh macnaha waxa weeyaan qofkan tubaa meel oga socoto soo ma ha ka raaxaysto adduunyadiisa laakiin waa ka shallaynaya waa hoog iyo khasaarayna u tahay maalinta qiyaamaha hoog iyo khasaaray u tahay maalinta qiyaamaha ah inakum idinku sataxrisuuna waad jeceshihiinood ku dadaaleysaan cala alimaara cataa ibn abi rabax nin la ohan jiray min ataabiciinna ahaa bal min saadaati taabiciin ahli maka ahaa ragga odayaasha ee taabiciinta reer maka ayuu ka mid ahaa ayaa waxaa la yihi ningan waa side adigoo nin oday oo taabici ah ayaad iska raacaysaa dadka adaaba hogaan oo in lagu raaco ay mudnaydba markaasuu wuxuu odhanaya intaan anigu shar dadka hor kici lahaa inaan aniga daba kaco taasaa la ii qaataa maxaa yeelay waman sana fi lislaami sunata sayi'a fala wisruha wisru man camila bacdah min gayri an yunqasa min awsaarihim shaya wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu ohanayay salawaatu llahi wasalaamu alayh xadiidkii mutafaq aleyh abi musa alashcari radi allahu tacala canhu ardaa inaa wallahi la nuwalli xadiidkan wuxuu ka yimid baa waxay ahayd abi muusa alashcari ninay ilma adeer yihiin oo ashcariyiinta ah reer yeman ahaa ayaa rasuulka usoo wada galay salawaatu llahi wasalaamu alayh markaasu wuxuu ninkii wuxuu yihi rasuulkii allo sow talada muslimiinta wax nooga dhiibi maysid talada muslimiinta ah adaa gacanta ku hayo madaxweynihii muslimiinta ah annaga wax unsow nooma dhiibaysido oday barasaab laga dhigo talada muslimiinta gobol ka mida gobolada muslimiinta loo dhiibo iyo qeyb ka mida muslimiinta qof loo dhiibo iyo wax unsow naga dhigi maysid hawlaha muslimiinta tirada badan wax nooga dhiib macni markaasaa rasuulka al abu muusa alashcari wuxuu yihi wallaahi rasuulka allo saa umaanan soo raacin aniga abadan mana ogi talana kulama ogeyn waxna yani lama soconin arrintaa inuu socdayna maanan ogeyn hadday tahay maba soo raacinba waayo abu muusa alashcari radi allahu tacala canhu nin qaari buu ahaa xaafid likitaab illahi tabaaraka wa tacaala calim min culamaai saxaaba radi allahu tacala canhum ajmaciin ayuu ahaa waa ka cudur daartay wuxuu yihi anigu arrintaa uma socon rasuulka allo mana ogeyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintii marka la wareegay isagoo rasuulku leh salawaatu llahi wasalaamu calayh inaa wallaahi allahanu ku dhaaranaynaa laa nuwalli u dhiiban mayno hada alcamal camalkan muslimiinta u dhiiban mayno axadan qof sa'alahu weydiistay qof intuu yimid rasuulka allow talada ii dhiib ama qofkii madaxweyneha intuu yimid yiri reer hebel waxba lama siinin annaga waxaynaan u baahnay aniga ii dhib anaa u qaybinaya wixii la mida u dhiibi mayno rasuulku yihi calayhi salatu salam inaa wallah annaga allaanu ku dhaaranaynaa haddaanu nahay hogaamiyaalkii muslimiinta weeyaan laa nuwalli u dhiibi mayno ama rasuulka alayh salat slam naftiisu ka hadlayaa laa nuwalli u dhiibi mayno hada alcamal amal oo camalkan oo kana u dhiibi mayno axadan qof u dhiibi mayno sa'alahu weydiistay aw axadan ama qof xarasa calayhi ku dadaalay u dhiibi mayno qof dadaalay oo isagu dadkii loolan galay oo isu soo sharaxay oo xoolo bixiyey oo intaasoo sharir a qabtay oo u dhibi maynu yiri rasuulka calayh isalaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa warinaya xadiidkii musnad fi mustadrak xaakim iyo saxiix ibni xibaan iyo musanaf cabdirazaq ba ku sugan imaamu imaamu xaakimna uu warinaya saxiix lisnaad dahabina uu ku waafaqay ayaa wuxuu jaabir bni cabdillahi baana laga warinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yiri yaa kacabna cujra isagoo la hadlaya kacab ninkii la oran jiray saxaabiga ahaa ee reer ansaareed ayuu wuxuu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ninkii la ibtileeyo la imtixaanay wacala halaathati aladiina khullifuu raggii saddexda abuu ka mid ahaa yaa kacab ibna cujra rasuulka isagoo la hadlayo wuxuu ku yihi war kacabow acaadaka allah allaha kaa magan geliyo min imaarati sufahaa dadka sufahada ah taladooda iyo maamulkooda ilaha kaa magan geliyo umaraaun kuwaasi waa hogaamiyaal yakunuuna ahaanayaan min bacdi aniga gadaashay walaa yahtaduuna aanan ku hanuunaynin bihadyi hanuunkayga aanan ku hanuunaynin walaa yastanuuna aanan ka wada dhiganaynin bisunati sunadaydan aan wado ka dhiganaynin fiir hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam kacabna cujro saxaabigaas ayuu wuxuu ku leeyahay acaadaka allah allah kaa magan geliyo oo saxaabigan intuu cumrigiisa dheeraado miyuu gaari doonaa meesha nebigu calayhi salatu salaam leeyahay allah kaa magan geliyo nacam ha maxaa yeelay imaaratu sufahaa waxay bilaabatay sanadkii lixdanaad ee dadka muslimiinta hijriyada islaamka sanadkii lixdanaad meeqaynu ka joognaa hadda kun iyo saddex boqol iyo dhowr iyo toddobaatan sanaynu ka joognaa kun afar boqol iyo li toddobiyo labaatan weeye soo ma nacam tiro intaa la eg ayaynu ka joognaa kun afar boqol iyo dhowr iyo toddobaatan sano taqriiban ayaynu ka joognaa lixdankii hijriyada islaamka saddex iyo toddobaatan taqriiban meelahaas ayaynu ka joognaa sano maxaa yeelay waxaa tilmaamaya xadiid kale abu hureyra laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa sanadkiisuna saxiix yahay inuu abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardah oran jiray kuna ducaysanaya allahuma inii acuudu bika min caami sitiina wa imaarati sibyaan ilaahayo waxaan kaa magangelyo weydiisanayaa min caami sitiin sanadka lixdanaad ee hijriyada islaamka loola jeeda iyo wa imaarati sufahaa dadka sufahada ah hogaankooda sanadkii lixdanaad waa maalintuu dhintay yai ninkii oran jiray mucaawiya bn abi sufyaan yaziid oo wiilkiisa ayaa hogaankii muslimiinta qabtay wiil yar buuna ahaa imaaratu sufaha waagaasay nagu bilaabatay marka kuwa maanta jooga da-doodaba ha weynaatay sufaha weeyaan iyaguna yaa kacab bna cujra acaadaka allah ilaahay baan kaaga magangeliyo weydiisanayaa min imaarati sufaha min imaarati sufaha sufahada hogaankooda ayaan ilaahay kaaga magangeliyo weydiinayaa umaraaun kuwaasina waa hogaamiyaal yakunuuna noqonayaan min bacdi aniga gabaashay nabiga zamankiisa inaynu soo baxaynin sooma aragtid gadaashiisay imanayaan walaa yahtaduuna ku hanuuni maayaan bihadyi hanuunkayga hanuunka nabiga inay raacaan lagama yaabo hanuunka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma raacayaan waa dhinac marayaan walaa yastanuuna kana wado dhigan maayaan inan sunadu waa wado weeyaan ariiq sunat allahi alatii qad khalat min qabl sunadu marka waa wado weeyaan biluqati lcarab haddii la yidhaahdo nabiga sunadiisuna waa dariiqiisii nololeed weeyaan hadyigiisi iyo noloshiisii oo dhan baa loola jeedaa shamaa'il xayaatadiisa oo dhan weeyaan salawaat ullahi wasalaamu calayh fi safari walxadar fi lghadabi walrida xayaatadii nabiga oo dhan ayaa loola jeedaa walaa yastanuun aanan ka wada dhiganaynin oon ka hanuun dhiganaynin oon ka wa hidaayo dhiganaynin bisunnatii aniga dariiqayga dariiqi nabigu maray calayhi salatu salaam inaynu marno waa waajib ina saaran weeyaan sida allaba inoo faray subxaanahu wa tacaala allaba siduu inoo faray subxaanahu wa tacaala alle uu yihi subxaanah wa tacaala dhowr aayadood oo qur-aanka ka mida inagu faray wain tuiicuuhu tahtaduu ba la yihi hadaad rasuulka ateecdaan waad hanuuneysaan bu alla yihi subxana wa tacala hanuun ba idinma laabna marka kuwan aan hanuunka nebiga ka hanuun dhiganaynin wadadii nebiga waa khilaafeen salawaat llah wasalaamu calayh wado kaley mareen marka dimuqraadiyad balaayabaas bay qaadeen alle wuxuu yihi subxaana wa tacaala qur-aanka markuu inagu amrayay wma ataakum الrasuul fakhuduuh wma nahaakum canhu fantahu wuxuu rasuulka idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebayna ka hara wuxuu rasuulka inoola yimidna waa sunadiisa weeyaan kitaabka alle iyo sunadii weeyaan walaa yastanuuna bisunati buna leeyay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam sunadayda aanan ka raacaynin oon ka wada dhiganaynin idan haddaba kuwa laba calaamo uu nabigu ku sheegay alayh الsalaatu wasalaam hogaamiyaalka awala inaysan hidaayadii nabiga raacaynin salawaat اllahi wasalaamu calayh talabaadna inaysan nabiga sunadiisa raacaynin salawaat اllahi wasalaamu alayh saxaxahu lxaakim xaakimna waa saxiix yeelay abu hurayra radi allahu tacaala canhu arda wuxuu ohanaya rasuulka wuxuu yihi salawaat اllahi wasalaamu calayh halaaatun saddex halaathu dacawaatin saddex ducadooda mustajaabaatun weeyaan laa shaka fiihin saddex qof ducadoodu iyo allabarigoodu waa la aqbalayaa shakina kuma jiro ilah agti subxaana wa tacaala saddex qof ducadoodu ilaahay waa aqbalaya shakina kuma jiro saddexda qof maxay yihiin dacwat lmadluum ka la dulmiyey dacwadiisa qofka aad dulmisay alla berigiisa ilaahay uu kuu baryaa ilahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala shakina ma leh wa dacwat lmusaafir qofka musaafirka ahna baryadiisa ilahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala inta aad musaafirka tahay baryadaada ilahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala wa dacwat lwaalid ta saddexaadna waxa weeyaan qofka waalidka ah ee aabihii iyo hooyadii ay u ducaynayaan calaa waladihi waladkooda ay u ducaynayaan ilahay waa ajiibaya iyadana shaki ma laha dacwada waalidka iyo baryada waalidka ilaahay waa ajiibaya uu waladkiisa u duceeyo marka maxalu shaahidka xadiidkuna waxa weeyaan dacwat lmadluum inaan aimadii jawrkahayd baa laga soo hadlayay adigoo hogaamiye ah qof baad si xun u gashay ama ogow ama hogaanin alla berigiisa ilaahay uu kuu baryaa ilahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala alla berigiisa ilaahay uu kuu baryaa subxaana wa tacaala alla waa ajiibaya marka iyaaka uma iyaak iska ilaali arrintaa iyada inuu ku ilaahay baryo qof aada dulmisay alkabiira araabicata cashar kabiirada afariyo tobnaad kabiirada afariyo tobnaad waxa weeyaan shurbu lkhamri wain lam yuskir minh khamrigii oo la cabo weeyaan yuunan qofku kuwaba wareerinba khamrigii oo la cabo yuunan wareerin hadduu doono khamriga ama ha yaraado ama ha badnaado culimada islaamka waxay yidhahdaan alkhamru maa khamara alcaql khamri waxaa la yidhaahdaa wax allaaliyo wixii caqliga daboola khamar bimacnaa halkaasay ka timid waa wax allaale wixii daboola caqliga oo qofka caqliga ka qaada ama caqligiisaba rogo weeyaan ee qofka la yihahdo waa ku marqaamiya wixii la mid ah noocaasaa la yidhaahdaa waxa soo gelaya marka oo ugu yar waa qaadkii waxa ugu weynna waxa weeyaan khamrigii iyo daraagii wixii la mid ah kulli waa xaaraam weeyaan shareecada islaamka kulli xaaraam weeyaan maxaa yeelay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa xadiidku fii musnad imaam axmed sunan abi daauud iyo tirmidina ay warinayaan ayuu rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh ma askara alfarq alfarq famil-u lkabi minhu xaraam wixii is bannidiisu macnihi lafdi kalena wuxuu oranayay ma askara wixii ku wareeriyo wixiisa badan famil-u lkafi sacab muggiina xaraamun weeyaan hadii aad tiraahdid baashani qofka haddii uu dhalo ka cabo iyo wixii lamida kuma wareerayo laakiin hadduu soddon iyo afartan dhalo ka cabo caqligiisu waa tegaya kabasho in la egna xaaraan bay noqonaysaa markaa sida xadiidka tilmaamay in la kabadaana cantuga keliyana xaaraan bay noqonaysaa haddiiba badnidiisii qofku ay miirka ka qaadayso inta cantugo keliya ahna ama mar keliya la kabadaana ama sacab muggiina xaraam weeyaa buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh maxaa yeele allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala aayaadkan hadda aynu arkayno qaala allahu tacala yasaluunaka can alkhamri wاlmaysir qul fiihima iثmu kabiir waxay ku weydiinayaan buu yihi alle subxaana wa tacala rasuulka moxamed ahow can alkhamri wاlmaysir waxaa la yihahdaa cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu arda baa wuxuu yihi ilaah isagoo baryaya allahuma ilaahayow nooga soo deji khamriga shifaa ilaahu nooga soo deji wax qalbigeenna uun kaga caafimaado ilahu khamriga nooga soo deji maxaa yeelay intii maka lagu sugnaa khamri lagama wa hadlinba maxaa yeele dadka islaamnimadooda cusubba maxaaba laga hadlaaba waa la sugoo madiina la yimid madiine markii la yimid baa xoogaa la tilmaamay maxaa la yidhi waxaa la yidhi oo la soo sheegay in laga wanaagsan yahay uma waxaa ku xigay oo la yidhi waktiga aada salaada tukanaysaan khamri ha u dhowaanina laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara xatى taclamuu ma taquluuna walaa junuba ila caabiri sabiil oo waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd saxaabada rag odayaashoodii ka mid ah baa khamri intay soo cabeen salaad tukaday qul yaa ayuha alkaafiruun markuu marayay ayuu wuxuu yihi acbudu maa tacbuduuna waa isku qasiyadii o dhan ala ayati xaal markaasa alle wuxuu yihi subxaana wa tacala laa taqrabu الsalaaة waantum sukaara xata taclamuu ma taquluuna walaa junuba ila caabiri sabiil aayadahaas alle soo dejiyey subxaana wa tacaala cumar radi allahu tacala canhu ardaa ilaahay buu beryey mar kale wuxuu ohanaya allahuma anzil lana fi lkhamri bayaana shaafiya ilaahay ou khamriga xaggiisa waxaad nooga soo dejisaa wax aanu kaga caafimaadno qalbiganu kaga bogsado alla subxaana wa tacaala aayaddanuu soo dejiyey dambe ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysir wاlansaab wاlazlaamu rijzu min camali shayطaani fاjtanibuuh aayadaasaa alla soo dejiyey subxaana wa tacaala marka in loo dhowaadaba waa la diiday oo alla wuxuu ku daray asnaamtii iyo wixii la midka ahaa iyagoo dhan waa wada xaaraan baa la yihi ka fogaada fajtanibu cabitaan keliya maaha ka fogaadaa la yihi waa layska reebayba waxay ka mid tahay marka kabaairtii weeyaan maxaa yeele allah sii tilmaamo wuxuu yihi shaydaan wuxuu ku adeeganaya weeyaan waxyaabahan miyirka dooriya inama yuriidu shayطaanu an yuqaca baynakum alcadaawata wاlbagda fi اlkhamri wاlmaysir shaydaan wuxuu doonaya waxa weeyaan inuu dhexdiina dhigo cadaawe iyo collaytan khamriga iyo waxyaabahan khamaarka ah inuu dhexdiina ku dhigo ayuu doonaya oo markaa la isku laayo weeyaan isla markaana wayasadakum can dikri اllahi wa can الsalaa inuu idinka celiyo dikriga ilahi iyo salaada taasuu doonaya shayطaan haddii aada samaysaanna waa u meel maraysaa marka uma alle subxaana wa tacaala waa naga xaraam yeelay aayaddii markay soo degatay saxaabadu waa ku farxeen ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin fiila hadda iimaankoodu xoog buu yeeshay islaamnimadoodii waa xoogowday aayaddaa markay soo degatay abi alxa ninkii la ohan jiray anas ibnu maalik wuxuu yihi waxaan waraabinayay abu alxa iyo rag odayaal ah abu alxa waa ninkii hooyadii qabay weeyaan anas ibnu malik umumi sulaym buu qabay abi alxaan waraabinayay khamri iyo rag odayaal ah aayaddaasaa soo degatay markay soo degatay ee loo sheegay iyadoo la waraabinayo daadiyuu yihi maxaa yeele khalaas ilahay amarkiisaanu qaadanayna laysma weydiinin saxaabada kulli waa daadiyaan maalin keliya markay aayaddaa soo degatay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam dadkii soo islaamayay kolay ku tahay wafdigii cabdilqays xadiidkii bukhaari iyo muslim bay warinayeen markay u yimaadeeno rasuulka ay weydiisteen in uu amar faro jannada ilaahayna ay ku gaaraan ilahay ciqaabkiisana oo ay uga badbaadaan ayuu nebiga alayh الsalatu salaam wuxuu ka reebay wax allaaliyo wixii walaashii khamriga ahaa oo dhan walaashii khamriga ahaa oo dhan buu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ka reebay can اdubai wاlxantami wاlnaqiiri wاlmuzafat waxaasoo dhan nebigu waa ka reebay salawaatu اllahi wasalaamu alayh weelashaa in wax lagu cabuu nebiga u diiday salawaatu اllahi wasalaamu alayh min baab alfaa-ida waxaa soo gelaya fuqahaduna ay ka waramaan weelasha khamriga lagu cabo in guryaha la dhigto waa mamnuuc wax lagu cabo guryaheena waa lagu sharxaa baan umalaynaya soo maa baashan koobkan dabada dheer leh mamnuuc wey ma banaan in wax lagu cabo fuqahadu ijmac bay ku yihin arrinta iyada qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi yasaluunaka can maxaa yeele waa tashabuh weeyaan culamada islaamkuna waa diideen rasuulkana alayh salatu salaam weelashii wax lagu cabay o dhan waa diideen in wax lagu cabo ysalunaka can اlkmr wاlmaysir qul fiihima iثm kabiir yasaluunaka waa ku weydiinayaan can اlkamri kamrigii bay ku weydiinayaan iyo wlmaysir maysirkii bay ku weydiinayaan maysirku waa khamaarki weeyaan qul waxaad tirahdaa fiihima labadooda iثmu kabiirun waa martabadii labaad ee khamrigu ay soo martay weeyaan labadooda dembi badan baa ku sugan iyo wamanaaficu lلnaas waithmuhuma akbaru min nafcihima weeyaan imi badan iyo dembi badanna waa ku sugan yahay nafcina u waa leeyahay lakin dembigooda ka badan nafcigooda alla yihi subxana wa tacaala waa martabadii labaad iyo xaaladii labaad weeyaan lakin maxaa ka dambeeyey aayadan fi suurat lmaa-ida ka dambeysay oo rabbi uu leeya ya ayuha aladiina aamanuu waray inta alla iyo rasuulba rumaysay dhegeysta alla iyo rasuul ma rumaysay ha dhegeyso inama alkhamru oy khamrigii baa la yihi iyo wlmaysir khamaarki wlansaabu asnaamtii weeyaan wlazlaamu qoryihii wax lagu kala ridan jire ay ku qori tuuran jireen kulli wuxuu yihi alla subxaana wa tacaala rijizun weeyaan qoryo waxa weeyaan kacbada intay yaallaan ay isku garaacaan oo haddii waxay leeyihin hadday sidaa noqotona waanu safrayna hadday dhinaca wada noqdaanna waa qofka safarkii waa ka haraya hadday dhinaca noqdaan khayr bay sheegayan hadday dhinaca noqdaan shar bay sheegayaan waxyaaba ay wax ku baasiistaan buu ahaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala dhammaantood hadday noqon lahayd khamrigii iyo khamaarkii iyo asnaamtii iyo qoryaha baktiya nasiibka ah dhammaan rijzun weeyaan waa qurun bu alla yihi subxaana wa tacaala min camali shayaan ah camal mumin maaha waa camal shayaan weeyaan dhammaantood waa shaqo shaydaan ee fajtanibuhu isaga fogaada bu alla yihi subxana wa tacaala camar weeyaan ka fogow ha u dhowaanin sidaa darteeda meesha lagu hayo inaad tagtidba maaha liajli dalika rasuulku waa lacnaday salawaatu llahi wasalaamu alayh bal lafdi kalena wuxuu odhanayay man kana yuminu biاllahi walyowm اlaakhir qofka alle iyo maalinta aakhiro rumaysan yuunan imanin oo fadhiisanin calaa maa'idatin yudaaru calayha alkhamr maa'ido ama xeeroo lagu wareejinayo lagu sarfigaraynayo ama lagu lagu khidmaynayo khamriga ma banaana inaad fadhiisatid goobta iyada ah ma banaano waa la diiday markaa waa la diiday wa habata can ibni cabaasin ibna cabaas waxaa ka sax noqday xadiidkii mucjam abarani alkabiir ayuu ku sugan yahay radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi lama nazla taxriimu اlkhamri markay soo degatay khamriga xaaraam yeelistiisa ayaa masha saxaabatu saxaabadii waa socdeen bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale iyagoo isgaarsiinaya warkii wa qaaluu waxay yidhaahdeen xurimat اlkhamru khamrigii waa la xaaraam yeelay wa jucilat cidla lishirki waxaana lagala mid dhigay cidlan mid garab dhacda weeyaan lishirki maxaa yeelay alle muxuu yihi inama alkhamru wاlmaysir maxaa la yihi ansaab maxay tahay waa asnaamtii weyaan ay caabudayeen khamrigii iyo asnaamtii la caabudaya bu ilahay isku meel saaray subxaana wa tacaala isku meel baa la saaray xurimat اlkhamru saxaabadu way isla dhex yaacayeen iyagoo dhahaya khamrigii waa la xaaraam yeelay wa jucilad waxaana laga dhigay cidlan mid garab dhacda oo miisaanka dhinaca kale ka saaran lishirki wa dahaba cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar wuxuu ku tegey ilaa ana alkhamra khamrigu inay tahay akbaru lkabaa'ir dembiye la galo kuwa ugu waaweyn inay ka mid tahay shirkiga waa ka weyn tahay buu leeyay maxaa yeelay iyadu markuu qofku la yimaado shirkina waa ku dhacaya in kalena waa ku dhacaya weliba shirkina waa ku dhacaya in kalena waa ku dhacaya oo naftii buu dilaya wax walbuu samaynaya walidalika ayaa marka la fasirayo oo la tilmaamayo bqowlihi tabaaraka wa tacaala bacd aayaatka qur'aanka karima fi suurati اlxashr ayaa waxaa la yihahdaa yani waa qiso dheer oo israailiyaad ma doonaya inaan sii guda galo lakiin rasuulka alayh الsalaatu wasalaam xadiidkiisaaba inooga filan inoo iman doona xadiidu cuثmaan ibn cafan weeyaan ee rasuulka alayh الsalaatu wasalaam uu ku oranayay alkhamru um اlkhaba'if wax walba oo xun bay hooye u tahay khamrigu wax walba oo xun bay khamrigu hooye u tahay caqliga waxa dooriya maandooriyaha ah wax walbaoo xun buu hooye u yahay qofku markuu caqligiisa doorsoomo wax walba waa ku dhaqaaqaya wax walba waa ku dhaqaaqaya xadiis bukhaari uu tacliiq ku warinayey imaamu axmedna uu kitaabkiisa alashriba isagoo mawsuul ahoo marfuuca ku warinaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam imaamu abaraanina mucjamkiisa kabiirkaa ku warinaya xaakimna uu soo saarayo sanad saxa calaa sharti shaykhayn buu leeyahay imaamu dahbina waa ku waafaqay xaafid ibni xajar fii fatxi lbaari markuu marayayna xadiidka isaga sanadkiisu waa jayid buu yihi rasuulku wuxuu ohanayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh ina allaha lan yajcala shifaau ummatii fima xarama calayhim ilaahay ummadayda caafimaadkeeda kama dhigin wuxuu ka xaaraam yeelay marka khamrigii baanan caafimaad noqon karaynin khanziirkii baanan caafimaad noqon karaynin wixii intaa la mida ilaahay xaaraam yeelay baanan caafimaad noqon karaynin ina allaha lan yajcal ilaahay ka yeeli maayo shifaau ummatii fima xarama calayhim ummadayda shifaheeda iyo caafimaadkeeda ka dhigi maayo wuxuu ka xaaraam yeelay lafdi kalo cabdullahi bni cumar laga warinaya sanadkiisu dacfi ku jira lakin bimajmuuci uruqi in sha allah xasan ah ayuu wuxuu oranayey ina allaha lam yajcal ilaahay kama yeelin shifaaukum fima xarama calaykum shifihiina iyo caafimaadkiina wuxuu dushiina ka xaaraam yeelay ilahay kama dhigin subxaana wa tacaala marka khamrigu wax wanaagsan ma ah ilaa iyo toban qof baa lagu lacnaday wa hiya arintaa iyada ahna bilaa raybin buu oranaya imaamu dahabi shaki kuma jiro um lkhaba'is weeyaan waqad lacana rasuulku waa lacnaday shaaribaha ka cabaya fii gayri ma xadiiin hal xadiid wax ka badan buu ku lacnaday oo waxaa ka mid ah xadiidkan soo socda imaamu tirmidi abu daawud ibnu maaja intuba ay warinayaan sanadkiisuna saxiix yahay mucaawiya bn abi sufyaan baana laga warinayaa rasuulku wuxuu yihi salawaatu llah wasalaamu calayh man shariba alkhamra qofka khamriga caba fajliduuhu garaaca fain sharibaha hadduu cabo fajliduuhu garaaca mar labaad fain sharibaha hadduu cabo fajliduuhu garaaca weeyaan mar saddexaadna xadkii baa laga oofinaya hadduu mar afaraad cabo faqtuluuhu dila faa-idama malekaha isagaa fuqahadu kumaynan camal falin xadiidkan isaga lakiin sheekh axmed shaakir raxmat ullahi tacaala caleyhi taxqiiqiisa musnad imaam axmed mujaladka labiyo tobnaad wax ka badan saddex safxadood oo labadoodii bog ahba ayuu kaga hadlayay xadiidkan isaga ah wuxuuna ku raacaya ibn xasm raxmat ullahi tacala aleyh fi lmuxalla qadiyadan iyadaa markuu ka hadlayay wuxuu leeyahay camalka culimaduna waa gooni xadiidka hadduu sax noqdana waa gooni waa lagu camal falaya sidaasuu leeyahay laakiin imaamu tirmidi raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa sunanka markuu ka hadlayay mujaladka shanaad ee uu dhameeyey ayuu wuxuu oranaya kitaab lcilal kitaabkaygan axaadiista aan ku wariya dhammaan culimada islaamku waa ku camal faleen ilaa laba xadiid mooyaane xadiidkana ka mid ahaa marka xadiidkana ka mid ahaa axaadiista inaan culimada fuqahada ku camal falin dhammaan waxay odhanayaan waa la nasakhay laakiin wixii nasakhay lama hayo ee waxay tilmaamayaan uun waxyaabaha qaarkood وqاl cmr بن الxاriث wuxuu oranaya عn cmr بن شhuعaybi عn abihi عan jadih waynu soo tilmaanay cbdاللahi بn cmr بn cاas weeyaane radي الlه taعalى عnهma عn rasuuli الlahi slى الlه عlيه وalه وsلم qaala wuxuu yihi man taraka الصلاة qofka salaada ka taga sukran isagoo khamri cabay darti man taraka الصلاaةa sukran maraة waaxidة hal mar keliya oga taga wuxuu leeyahay rasuulka alayه الsلaة sلام qofkii salaada ka tegey isagoo miyirku si doorsan yahay darteeda qofkana waa marqaansan yahay salaadba maba ogaba qaad buu cunayaa intuu u fadhiyay buu salaada oga tegey ama daraag buu isticmaalay ama khamri buu cabay waxay doontaba ha noqotee qofkii oga taga maratan waaxidatan mar keliya qofka oga taga fakaanamaa wuxuu la mid yahay fakaanamaa wuxuu la mid yahay kaanat lahu dunya wamaa calayha qof adduunyada iyo waxa guudkeeda saaran oo dhan oo hanti a gacantiisa la geliyay qof la yidhi adduunyadan o dhan adaa iska leh fasulibahaa lagana dhacay cayr faramadow soo istaagay qof sidaasuu la mid yahay maxaa yeelay caqligiisii teg waajibaadkii ilaahay tage muxuu markaa haystaa qofka waa cayr faramadow soo maa waman taraka salaata qofka salaada ka taga arbaca maraatin sukran afar mar qofka isagoo salaadii ka taga afar salaadood weeyaan ama ha isku xigeen ama ha kala duwanaadeen kaana xaqa calى اllah ilahay waxaa korkiisa waajib ku ahaatay ilahay cid wax kuwaajibin karaysa ma jirta isagaa isgu waajibiye kaanat xaqa calى اllahi an yusqiyahu inuu ilaahay ka waraabiyo min tiinati اlkhabaal carunkii ahlu naarka ilaahay subxaana wa tacaala ballan buu ku qaaday inuu carunkii ahlu naarka ka waraabiyo qashinkii iyo waxaa weeyaan wixii dhacaana iyagu ka baxaya ahlu naarka kaasaa isaga waraab looga dhigaya qiila waxaa la yihi ya rasuul allah wama tiinat اlkhabaal tiinat lkhabaalka aad noo sheegayso muxuu yahay rasuulka allah qaala wuxuu yihi cusaaratu waa carunkii ahlu naari weeyaan ahlu naarka carunkoodii iyo dhacaankoodii ka baxay weeyaan dhiig iyo madax iyo wixii ka baxaye wasak ahaa taasaa loola jeedaa sanaduhu صaxiixun buu yihi imaamu dahabi raxmat اllahi tacala calayh culimada islaamkuna waa xasaniyeen axmed shaakir raxmat اllahi tacala caleyh musnadku markuu marayay xadiidkan isagaa waa xasaniyey sanadkiisuna sidaa weeyaan maxaa yeele min ariiqi camr bni shucayb can abihi can jaddihi buu ku yimaadaa sanadkaas isaga ahna waa xasan weeyaan in lam yakun صaxiix وعn jabir بn cabd الlah kama fi صaxiixi muslimi jabir bn cabd lah waxaa laga warinaya radi alahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala inuu yihi nebigu nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh in allaha ina calى اllahi cahda ilaahay ballan baa korkiisa ahaatay ballan weeyaan ilahay subxana wa tacaala ballanta ilaahayna yaa kayga oofin badan waman awfaa bicahdihi min allah yaa ilaahay ballan kayga oofin badan dushiisa ina calى اllahi cahda ilahay korkiisa ballan baa ahaatay liman yashrubu اlmuskar qofka caba waxa maandooriyaha la yiraahdo an yusqiyahu inuu ka waraabiyo min tiinati اlkhabaal min tiinati اlkhabaal carunkii ahlu naarka qiila waxaa la yihi ya rasuul اllahi wma tiinat اlkhabaal maxay tahay carunka ahlu naarka qaala wuxuu yihi caraqu waa dhididka iyo dhacaanka ahlu naari weeyaan ahlu naarka dhacaankooda iyo dhididkooda weeyaan aw cusaarati ahli الnaar rawaahu muslim xadiidka horu waafaqaya marka wa qaala salى اllahu alayh waalih wasalam xadiid fii صaxiixi muslim ku sugan jaabir bni cabdillahna laga warinayo xadiid bukhaariga muslim ku sugan cabdullahi bni cumar laga warinayo radi allahu tacala canhuma ayuu rasuulka wuxuu ku yihi salawaat اllahi wasalaamu alayh man shariba alkhamra fi اdunya qofka adduunyada ku caba khamri xurimaha fi اlaakhira aakhirada waa laga xaaraam yeelaa oo see laysu waafajinaya marka aakhiro waa laga xaaraam yeelaya naar buu gelaya wey macnaheedu waa gelaya lakin soo laga soo saari maayo nacam muddo markuu ku jira waa laga soo saaraya markuu jannada galo haddaba jannada waxay ahayd ayadii maxay ahayd ma tashtahi اlanfus somayn wataladu اlacyun nacam hadduu ishtiheeyo marka ka waran jannada markuu galo khamrigii ma cabaya culimada islaamku waxay yihahdeen maya ma cabaya weli oo maxaa dhacayso wuxuu ishtiheeyo ma helayo ha waa helaya laakiin ishtihaadaaba ilahay qalbigiisaba ma soo gelinayo marka qofka waxaan qalbigiisaba kusoo dhicin soomaadan arkin ha taabaa ilahay ka dhigaya subxaana wa tacaala walow dadku cabayaba ha arkay ilahay qalbigiisaba ma soo gelinayo macnihi man shariba alkhamra fi dunya qofka adduunyada khamri ku caba xurimaha waa laga xaaraam yeela fi اlآkhirة mutafaq عalayh w canhu salى اllahu عalayh walih waslm xadiidkii musnad imaam axmed ku sugan sunan maajh cabdullah bn cabaasna laga warinaya radi allahu tacala canhuma sheekh naasirna uu saxiix yeelaya silsilaة axaadiid صaxiixa wuxuu rasuulka ku yihi salawaat اllah wasalaamu عalayh mudmin اlkhamri qofka khamriga joogteeya mudminka waxaa la yihahdaa qofka maxaa la yihahda halkan alcoholiga ah qofka noocaas ah ama daraaga aad u isticmaala id in maata hadduu dhinto laqiya allaha ilaahay waa la kulmayaa ka cabidi wathan lafdi kalena wuxuu ahaa sheekh naasir uu ku saxiix yeelay saxiix jaamic sagiirka mudmin lkhamri ka cabid lwathan qofka khamriga joogteeya iyo waxa maandooriyaha ah wuxuu la mid yahay ka cabidi wathan qofka sanamka caabudo oo kale qof sanam caabuday oo kale weeyaan ilah agtii subxaana wa tacaala xadiidkuna sax weeyaan wallahu subxaana wa tacala aclam